iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo labaatanaad ee matayos ciise guul buu ku galay yeruusaalem goortay yeruusaalem ku soo dhowaadeen oo ay beytfaage galeen ilaa buur saytuun markaasaa ciise laba xer ah diray oo wuxuu ku yidhi tuulada idinka soo hor jeedda taga oo kolkiiba waxaad ka helaysaan dameer xidhan iyo qayl la jooga soo fura oo ii keena oo haddii nin wax idinku yidhaahdo waxaad ku tidhaahdaan sayidkaa u baahan oo kolkiiba wuu soo diri doonaa waxaannu waa dhaceen in la arko wixii nebiga lagaga dhex hadlay markuu yidhi gabadha siyoon u sheega bal eeg boqorkaagu waa kuu imaanayaa isagoo qalbi qabow oo dameer fuushan iyo qayl dameereed markaasaa xertii tagtay oo sida ciise ku amray ayay yeeleen dameertii iyo qaylkii ayay keeneen oo dharkoodii bay dusha ka saareen wuuna ku fadhiistay dadka badidooda ayaa dharkoodii jidka ku goglay qaar kalena laamo ayay geedaha ka soo jareen oo jidka ku gogleen dadkii badnaa oo hor socday iyo kuwii daba socday waxay ku qayliyeen hoosannaha u jirto ina daa'uud waxaa barakadaysan kan rabbiga magaciisa ku imaanaya hoosannaha ku jirto meelaha ugu sarreeya oo goortuu yeruusaalem galay magaalada oo dhan waa kacsanayd iyagoo leh kanuyuu yahay dadkii badnaa ayaa yidhi kanu waa nebiga ciise la yidhaahdo oo ka yimid nasaret tii galiili ciise macbudkuu nadiifiyey ciise wuxuu galay macbudka ilaah oo ka eryey kulli kuwii macbudka wax ku iibinayey iyo kuwii wax ka iibsanayey oo wuxuuna rogay miisaskii kuwii lacagta badbeddelayey iyo kursiyadii kuwii qooleeyaha iibinayey wuxuuna ku yidhi waa qoran tahay gurigayga waxaa loogu yeedhi doonaa guriga tukashada laakiin waxaad ka dhigaysaan god tuugo waxaana macbudka ugu yimid kuwa indhala iyo kuwa lugala wuuna bogsiiyey laakiin wadaaddada sare iyo culimmadu goortay arkeen waxyaalaha yaabka leh oo uu suubiyey iyo carruurta macbudka ka qaylinaysa iyagoo leh hoosanna ha u jirto ina daa'uud way cadhoodeen oy ku yidhaahdeen ma maqlaysaa kuwanu waxay leeyihiin ciise ayaa ku yidhi haa miyaydnaan weligiin akhriyin ammaanta waxaad ku hagaajisay afka ilmaha yaryar iyo caananuugga markaasuu ka tegay iyaga oo magaaladii ka baxay ilaa beytaaniya oo halkaasuu ku hoyday geedka berdaha ah oo aan waxba dhalin aroortii goortuu magaaladii ku soo noqonayey wuu gaajeysnaa oo wuxuu arkay geed berde ah oo jidka ku agyaal kolkaasuu u yimid waxbana kama uu helin caleemo keliya ma ahee oo wuxuu ku yidhi hadda dabadeed weligaa midhayaynan kaa bixin oo kolkiiba geedkii berdaha ahaa waa engegay xertii goortay arkeen way yaabeen oo waxay ku yidhaahdeen geedkii berdaha ahaa sidee buu kolkiiba u engegay ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay haddaad rumaysan tihiin oo aydnan shakiyin wixii geedkii berdaha ahaa ku dhacay oo keliya ma aad samayn doontaan laakiin weliba haddaad buurtan ku tidhaahdaan ruq baddana isku tuur way noqonaysaa oo wax kasta oo aad tukasho ku baridaan idinkoo rumaysan waad heli doontaan ciise amarkiisii baa wax laga weyddiiyey oo goortuu macbudkii galay intuu wax barayey waxaa u yimid wadaaddadii sare iyo waayeelladii dadka oo waxay ku yidhaahdeen amarkee baad waxaan ku samaysaa oo yaa amarkan ku siiyey ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi anigu hal baan idin weydinayaa haddaad taas ii sheegtaan aniguna waan idin sheegi doonaa amarka aan waxaan ku sameeyo baabtiiskii yooxanaa xaggee buu ka yimid ma wuxuu ka yimid xagga jannada mise dadka dhexdooda ayay iskala hadleen iyagoo leh haddaynu nidhaahno xagga jannada wuxuu inagu odhanayaa haddaba maxaad u rumaysan weydeen laakiin haddii aynu nidhaahno xagga dadka dadka badan ayaynu ka baqaynaa waayo yooxanaa sida nebi oo kale ayay kulli u haystaan markaasay ciise u jawaabeen oo ku yidhaahdeen garan mayno isaguna wuxuu ku yidhi anigu idin sheegi maayo amarka aan waxaan ku sameeyo masaalka ku saabsan labada wiil maxay idinla tahay nin baa laba wiil lahaa wuxuu u yimid kii hore oo ku yidhi wiilkaygiyow aad beerta canabka ah oo maanta ka shaqee wuxuu u jawaabay oo ku yidhi dooni maayo laakiin kolkaas dabadeed ayuu isqoomameeyey oo aaday markaasuu wuxuu u yimid kii labaad oo sidii oo kale ku yidhi isaguna wuxuu u jawaabay oo ku yidhi waa yahay waan tegayaa sayidow laakiin ma uu tegin kee baa labadoodii doonistii aabbihiis yeelay waxay yidhaahdeen kii hore ciise ayaa ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay canshuurqaadayaasha iyo dhillooyinka ayaa idinka horgeli doona boqortooyada ilaah waayo yooxanaa wuxuu idinku yimid jidka xaqnimada ah oo waad rumaysan weydeen isaga laakiin canshuurqaadayaashii iyo dhillooyinkii ayaa rumaystay isaga idinkuna goortaad aragteen dabadeed iskama aydnaan qoomamayn si aad u rumaysataan masaalka ku saabsan beerta canabka ah maqla masaal kale waxaa jiri jiray nin oday reer u ah oo beer canab ah beertay oo ood ku hareereeyey dabadeedna god macsareed ka dhex qoday oo munaarad ka dhisay oo niman beerrey ah u kiraystay oo dal kale tegey oo goortii xilligii midhuhu soo dhowaaday ayuu addoommadiisii u soo diray beerraydii inay midhihiisii u soo qaadaan markaasaa beerraydu addoommadiisii qabatay mid way garaaceen mid kalena way dileen mid kalena way dhagxiyeen haddana wuxuu diray addoommo kale oo kuwii hore ka badan iyagiina sidaas oo kaley ku sameeyeen laakiin dabadeed wuxuu u soo diray wiilkiisii isagoo leh wiilkayga way maamuusi doonaan laakiin beerraydii goortay wiilkii arkeen waxay isku yidhaahdeen kan waa kii dhaxalka lahaa kaalaya aan dilne oo dhaxalkiisa aynu qaadanne way qabteen oo beertii canabka ahayd dibaddeeday ku tuureen wayna dileen haddaba sayidkii beerta canabka ah goortuu yimaado muxuu beerraydaasi ku samayn doonaa waxay ku yidhaahdeen nimankaas beeralayda ah si baas buu u baabbi'in doonaa beerta canabka ahna wuxuu u karaysan doonaa beerray kale kuwa isaga siin doona midhihiisa xilligooda markaasaa ciise ku yidhi iyaga miyaanaydin weligiin qorninka ka akhriyin dhagixii kuwa wax dhisaa ay diideen wuxuu noqday madaxa rukunka tanu xagga rabbiga bay ka timid oo waa ku yaab indhahayaga sidaa darteed waxaan idinku leeyahay boqortooyada ilaah waa laydinka qaadi doonaa oo waxaa la siin doonaa dad midhihii boqortooyada bixiya oo kan dhagaxan ku dhacaa wuu jebi doonaa oo kan uu ku dhaco wuu burburin doonaa wadaaddadii sare iyo farrisiintii goortay masaalladiisii maqleen waxay garteen inuu iyaga ka hadlay goortay dooneen inay qabtaan ayay dadkii badnaa ka baqeen waayo waxay u haysteen nebi